wاlkitaabatu qaydu qoraalkuna waxa weeye xadhigiisa ugaadhaa waxa kuu xidhaya qoraalka qayid suyuudaka bilxibaalilwaafiq haddaba ugaadhaada xadhkaha adag ku xidho xamaaqadana waxaa ka mid a an tansiida khazaala inaad soo ugaadhsato deero baashaa khasaalada la yidhaahdo ama garanug waxaa tidhaahdaba wa tatrukahaa bayna alkhalaa'iqi daaliqa intaad soo ugaadhsato haddana aad iska sii dayso wixii aad ku tabcaysay ee aada soo qabatay gelinkii hore haddaad haddana gelinkii dambe ay suuqa iska gasho xamaaqaday ka mid tahay iyo tacab khasaarka markaa waxa uu leeyahay wixii aada cilmi ogaato xifdiba aad ku samaysid haddana qoraalku sii samee maxaa yeele xifdiga aafa ayaa kugu iman kartase laakiin qoraalka dib baad haddana ugu noqonaysa markaa in labadaba laysku daraa wanaagsan markaa mani subxaanahu bilqalam fadlan wa manan labaduba waa isla gallada ilaahay un manigaasise waxa uu yahay nicmadii oo la tiriyo cid ka soo fulaysay waxa ay tahay markaa ilaahay xaggiisa manigaasi ammaan buu ku yahay xagga addoommahana eed buu ku yahay laa tubdilu sadaqaatikum bilman waaladaa manigaasi waxyaabihii sadaqada burinayuu ka mida wakhasanaa ilaahay waxa uu nagu gooni yeelay biafdali aladyaan diinaha tii ugu fadli badnayd wa sunnati algharaa sunnihii biriirta lahaa ama iftiimayey waalqur'aan intaasaa ilaahay uu nagu gooni yeelay oo markaa diimaha tii ugu fadli badnaydee naasikha ahayd ayaa ilaahay uuna siiyey sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xikmaddaasaa ilaahay uuna siiyey iyo qur'aankaa munasalka ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas markaa waa ka afdaliyadda ay ku noqotay ummaddaas ummatan wasada wa kam lahu imise ayaa ilaahay u sugnaatay min nicmatin calayna imista nicmo ayaa ilaahay uu dushayada yeelaybu iyo wa minna gallad taasoo awsalaha ilayna oo annagana soo gaadhsiiyey faraweynaa buuhi waa kamtii khabariyadaha istifaamiye maaha oo bimacna alkafiir ka min qarya oo kale imise nicmo ayaa ilaahay dushayada uu yeelay iyo mannad iyo galladaysi annaga uuna soo gaadhsiiyey oonu cidna noogu soo dhiibin makhluuqa ka mid ahe isagu uu dushayada yeelay waxa uu markaa milicsanayaa aayaddii ilaahay uhi wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa nicmada ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan farahaagaa ishaadaasoo qura haddii aad sidaa u fiirsa nicmada ama xubnahaaga qaar ka mid a waaba dawakhiba fashukru mahadnaqaanu nicmadaa uga mahadnaqaynaa daa'iman lahu isaga ayuu u sugnaaday weligiiba calaa maa awlaahu calaa maa ancamah shayga ilaahay uu bixiyey ee nicmadaa awgii ayaannu ilaahay ugu mahadnaqayna laa nuxsii lahu uma koobayna ilaahay ancaaman nicmooyinka uuna siiyey haddaanu isdhaa tiriya ma koobi karayna fa shukru lahu shukran baanu ku mahadnaqaynaa yakuunu noqda sababa almasiid mid sabab noogu noqda inuu ilaahay noo kordhiyo markaanu ku mahadnaqno waxaanu ka rajaynaynaa inuu noo kordhiyo masiidkaasoo licabdihi addoonkiisa u sugnaaday min fadlihi lmadiid fadligiisa badan ee kororhsan ee aad u faraha badanuu markaas ilaahay noo siyaadiyey buui kol haddii nicmadaasi ilaahay uuna siiyey waxa annagana waajib nagu noqotay buu leeyay inaanu shukri la nimaaddoonu mahadnaqno calaa maa awlaah waxa uuna siiyey baanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa nicmooyinka iyo ancaamta faraha badana uuna siiyeyna ma soo koobi karayna buui maka markaase haddana shukran buuli oo macnaa waxay ka dhigan tahay fashukru daa'iman lahu wa ashkuruhu shukraa iyadoo labada jumlo midiba ay markaa xikmad gaara xambaarsan tahay oo markaa hore jumla ismiya ay ahayd tufiidu dawaama wahubuut markan dambena ila waa masdarun lificlin maxduufin mar hadduu ficil ku bilaabmo waa jumla ficliya wa ashkuruhu shukraa tajadud ayay faa'iidaynaysaa iyaduna shukri markaa cusboonaanaya oo markaa shukrigaa kolkan la imaado waxau noqon doonaa sababa almasiid buuli qofka nicmo marka la siiyu dabeedna shukrigeeda la yimaado sida dee adilada aynu ku hayno ilaahay baa u siyaadiya lain shakartum la asiidannakum baa ila ilaahay u leeyahy fadli madiidana qofkaasi waa helaya mamduuda oo markaa rabbi u badiyo waa iska jilicsanayn abyaada uma salaatuhu ilaahay salaadiisao maca tasliimiya cala annebiy nebi maxamed dushiisa ha ahaato nebigii alra'uuf araxiim labadaas sifa lahaa qur'aanku uu ku tilmaamay muxammedin ahaa wa aalihi aladhaar aalkiisii markaa dahaarada badnaa ee fiicnaa iyagana dushooda ha ahaato وصحبه الأفاضل الأبرار أصحابتي سي فضل قبضنا السما فلياشها يغنى تشودها أعاد وتابعيهم إيا عدي إيا كرة عليه بالاستقامة توصنان على سبيلهم وددوا ذي وكت توصناده إلى القيامة إلى مالك القيامة ومرك إلهي ومهات نقي وحي ربيها لوها وكشيغي وابسيدو نبي يالي جريبه عليه الصلاة والسلام مركو خطبة دي أرهم بلابيين وعاو كحكسي الصلاة دي تسليمتي إساقو أو آنك لرهيبين الصلاة والتسليم إسراعي إلا إلهي با إسراعي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي با إسراعي sidaasaanay habboon tahay oo ambiyada iyo malaa'igta ayaa salaada iyo tasliimtaa leh ee asxaabtana radia allaahu canhu ayaa la odhanayaa culimadaa ka dambaysayna raximahullah ayaa la odhanayaa kolka markaa ambiyadaas ee rususha iyaga ciddii kolkaa la raacinayana waa lagu salliyayaa sida dee alkan ba-aalka iyo asxaabta uu ku tilmaamay cidse laakiin istiqlaal ahaan loogu odhanayo ma jirta bay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqu isagu lahaabuu ahaa inkastoo uu ku yidhi dad kale wasalli calayhim inna salaataka sakanun lahum isagoo fasiranaya waxauu lahaa markii ay qoladaas sadaqada u keentay allaahuma salli calaa aali abi awfa ayuu lahaa waaya aalkuna dee laba meelood ayuu noqdaaye marka maqaamu duco la joogo waxaa lagu tilmaamaa aalka ummadda oo dhan ayaa lagu tilmaamaa markaa بنو هاشم بنو فلان وبنو فلان ليسوا من أوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين أيها حديث فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مركا حديث كاسوحة ونتسين إياه آلك النبي مقام الدعاء مركا لجوغو إنا يهين مؤمنين تأردن عدي أتباع ديسا باب الزكاة مركا لجوغو banu haashim iyo balumualib baa lagu tilmaamaa qolyaha qaarkoodna waxaaday ku jamciyeen kuwan beydkan fa aalu cali wa aalu zubayrin wa aalun lijacfarin kada aalu cabaasin xurima calayhim zakaatun liyuxdari cali bni abi aalib aalkiisa iyo zubayr iyo aalu jacfar aalu cabaas intaasay kusoo koobeen markaa sheekhu waxa uu yihi wa aalihi aladhaar aladhaar buu ku sifeeyey sifadaasoo qur-aanku ku tilmaamay إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا marka al-adhaar halkaas way kisanaya asxaabtiisii fadliga badnaa ee samafalayaasha ahaana dushooda ha ahaatee iyo ciddii istiqaamo iyo toosnaan ku raacda ilaa qiyaamaha calaa sabiilihim ila alqiyaama istiqaamadaasina fii qaayat alcusri ilaa liman sahalaha allaahu calayh oo arrin nafta ku adag qof ilaahay u fududeeyo mooyaane sidaa awgeed baa markii ninku saxaabiga ah u yimi cabdillaahi buu ahaabaan filayaa cabdillahi ibnu camar inuu ahaaba malaynayaa inkastoona mutaakid ku ahayn waxa uu lahaa awsini dabeedna waxa uu idhi qul laa ilaaha ila allah uma istaqim toosnow intoo tawxiid ku dhacooda toosnow madmuumkay xambaarsantae aada u shaamilkee weynuun fuli wuu ku celiyey haddana wuu ku celiyey ila waxau uhi qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axadan hayrak markaasuu yihi qul laa ilaha illa allah uma astaqim sidaa awgeed baa nebigu waxa uu lahaa shayabatnii huud wa akhawaatuha suuradda huud la yidhaahda iyo suuradaha walaalaheeda ayaa iciraysiiyey maxaa yeele waxa uu ku jira liqowlihi tacaala fiiha ilaahay baa suuraddaa waxa uu ku yihi fastaqim kamaa umirt fastaqim kamaa umirt arrinkaa culusoo la faray awgeed baa ay markaa u ciraystay nebiga inkastoo dee culimada qaarkooda laga yaabo midba tafsiir inuu maaragtay tusaale kuwa kalena ay odhan jireen sababta ay u ciraystay waxa weye qiyaamahay aada uga hadlaysa oo qiyaamahay sawir buuxa ka bixinaysa wa qaala annaadimu raximahu llahu ayda wa bacdu intaa kadib buur falcilmu cilmigaa sharciga ahay cadiimu ljadwaa mid nafcigiisu weyn yahay weeye laa siyama alfiq isaga fiqigana hadalkiisa baddaa asaasu taqwa alla kacabsiga gundhiga u ahaa waxa uu ihi markaa cilmigii dheeftiisii way badan tahay waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kafiira waa xikmaddaas weeyaan nebigana waa shayga keliyahe la yidhi ilaahay bar inuu kuu siyaadiyo waqul rabbi zidnii cilmaa shayga ilaahay uu dadka ku kala fadilay weeyaan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun fadligiisu dee aad buu fara badan yahay lama soo koobi karo dheeftiisu way badantao mid dunyawiya iyo mid ukhrowiyaba waa yeelanaysa dunyawi waa leedahay oo qofkii waxa uu yahay mid nafcigiisii naftiisiina ku anfacaya bulshadana wax ku taraya waxaanuu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam addoomaha ka ugu nafci badan inuu yahay ka ilaahay ugu jeceliya addoomaha dee wax ku anfacaya waxa uu noqonayaa qofkii daaciga ahaa mid aan ka maarmaynin cilmigaa sharcigaa gaar ahaan culumta maadiga uma jeedna ka ictibaarta le waa kaa sharcigaa qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii calaa basiira ay calaa cilmin kaamil ayay ku fasireen oo qofkaa daaciga ahi mar hadduu dadka wax ugu baaqayo dee wax uu ku dhaamay inuu u sheegayo wey laakiin wax uu ku laaqayo hadduu u sheego waxay noqon doontaa midaan waxba la kala korsan ifmina laga yaabo inuu kala kulmo markaa jadwa waa nafcigiisa ayaa badan weeye cilmigana ammaan waxa ugu filan mid aan lahayn baa hindisayoo jeclaanaya oo kii jaahilka ah haddii jaahil lagu idhaahdo uu ka xanaaqaya isagoo maca daalik ah dee intaasaa jahli ceeb ugu filan qofkii markaa waa ammaan buu arkaya waa jeceliya ammaanna waa leeya adiimuljadwa fiqigana hadalkiisaba daabu oo alla kacabsi hadduu doonayo qofku inuu mutaqi noqdo oo sahayadii u weyneyd adduunka qofku uu ka qaadanayo taqwadaasi ahayd dee fiqigaasuu ku kasban karaya oo markaa nusuustii aayaadkii iyo axaadiidtii uu fahmo tafaqu markaa wabacdodaasuu ka hadlayoo waxa uu leeyahay dee nebigu waxa waa odhan jiray sala allahu calayhi wasalam si araarta iyo maqsuudku ay u kala baxaan ayuu amaa bacdu buu isagu odhan jiray sida saxiixeynka ku soo aroortay wa bacdu iyo fa bacdu iyo muu odhan jirine amaa bacdu ayuu isagu odhan jiray markaa cidda ugu horraysay ee ku hadashay daawud baa lagu tilmaamay inuu ahaa qolyo kalena way ku sheeg sheegeen dad ugu horreeyey markaasay dabeed laba bayd ku taxeen jara alkhulfu fii amaa bacdu man kaana qaa'ila ilaa khamsi aqwaalin fa daawudun aqrabu وكانت له فصل الخطاب وبعده فقيس فسحبان فكعب فيعرب أو فيعرب خلاف با markaa في أما بعد galay ninkii ugu horeeyay ku dhawaaqay kumu ahaa dhowr qowl baa lagu sheego shan meelahaas daawud baa aqrab u ah aayaddii maxaa idii soo qabo aataynaahu fasl الخطاب miya وفصل الخطاب daas ataynaadu malaa qayb hore ku jirtay wa fasla alkhitaab ayaanu siinay markaa faslu khitaabkaasaa mufasiriinta qaarkood amaa bacduda inay ahayd ayay ku fasireenba qolyaha qaarkoodna qays iyo suxbaan iyo kacab iyo kuwayaalahaasaa ugu horreeyey bay leeyihin marka icraabkeeda la eegana dee mahmaa yakun min shayin ayaa markaa ay ka joogtaa iyaboo kuwa dee qolada nuxaadaad ka raadin doonta alaa waa ka kugu sii yar sheeg sheegay iyo siyamaada icraabkeeda iyo siyardaal waxau ihi kolkaa fahwa balaakada fiqhigii ahamu saa'iri alculuum culuumta oo dhan waa ka ugu muhiimsan weeye id huwa fiqigani lilkhusuusi waalcumuum ummadda khaaskeeda iyo caamkeedaba wuu u sugnaaday dadka mukallafiinta oo dhami way u baahan yihiin inay kala ogaadaan bayna alxalaali waalxaraam inay kala saaraan way u baahan yihiin sidaa awgeed baa markaa fiqigii waxau noqday midaan cid gaara ku gooni ahayn oo funuunta qaarkood dee khaaskay ku gooni yihiin iminka dee waxa baranaya un naxwad oo kale ninka dee doonaya inuu markaa ama mudaris noqdo ama mu'alif dee funuunta qaarkood sidoo kale iyagana laakiin fiqigii cidina kama maarmayso qofka noloshiisii oo dhan baa ku xidhan weliba waxa ay tahay xataa qofka caamadaa laftiisda wixii ay wax kaga asaxayaana furuudulcaynki uu kaga asaxayo fardulcaynki inuu ogaado ayaa laga maarmaana haddaanu dhigan karayna dee uu talqiin ku qaato ama cilmi dhogood ahaanuu u qaato si uu xalaashii iyo xaraamtii u kala garto sidaa awgeed buu dabeetana sheekhu caam iyo khaasba ugu gooni yaala markaa khusuuskaa iyo cumuumkaa dee culimmadii gaarka ahayd iyo ummaddiiba weeye lixtiyaajihim ilaa macrifati alxalaali waalxaraam aladi laa yacrifuunaha ilaa bih sidaa awgeed baa kitaabkiisa fiqiga ahee laba kunoo bayd meelahaasu ahaa camriidi waxa uu ku lahaa waalfiqhu wlaa awala an yuclama id isalaatu duunahu lan tasixa bula waa sida kan kaleba naxwahaaba ugu lahaa anaxwu awla awalan an yuclama id ilkalaamu duunahu lan yufhama ayuu kaana yidhi id isalaatu duunahu lan tasixa waana kaa xadiidkaa saxeexaa nebigu ku uhi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wahuwa haddaba fiqiba u yihi fannun waasicun muntashir waa fanni waasic oo ballaadhan furuucdiisuna ay faaftay muntashirun furuucu furuucdiisiina aad bay u faaftay buuhi laa tanxasiru bilcabd tirinaynu maanta tirino oo mas'ale iyo mas'ale iyo saa aynu wadno kamaba baxaynaba wa innamaa tudbadu waxaa lagu koobayaa un bilqawaacidi qawaacidulfiqi baa lagu koobayaa fa xifduhaa qawaaciddan fiqiga halkan aynu ka bilaabayno oo la xifdiyaa min acdami alfawaa'idi fawaa'idda ugu waaweyn buu ka mid yahay buuhi waxaan kuu sheegayaa buuhi fannigan fiqiga la yidhaahdo ee lagala soo baxayo aayaadka iyo axaadiidta waxa weeye mid waasic ahoo masaa'ilkiisu ay ballaadhan yihiin mawaadiic kala duwanna ay ku sugan yihiin furuucdaasina waa muntashiro way faafto haddaynu maanta tirinno caddi kumaba koobi karna buuri haddaynu maanta isdhacna tiriya waa kuwa ku odhanaya kitaab hebel intaasoo mas'alo ayuu koobaa soddon kun oo mas'alo sagaashan kun oo mas'alo dee hadday xataa tiriyaan waxaa laga yaabaa in kitaabkiina barh badan uu ka tegey kitaabka laftiisa in qofka tirinayaa uu bar ka tago oo mo kelimo keliya ama jumlooyin uu uga jeedo intaasoo mas'alo ayaa laga yaabaa sidaa awgeed haddii haddaba aynu nidhi furuucdii fiqiga lama koobi karayo maca daalik baahidaana loo qabo oo qofkii xalaashii iyo xaraamtii si u kala saaro waxaa laga maarmaana buuhi oo lagu koobi karaa qawaacidda fiqiga markaa xifdida la xifdiyey qawaaciddan inta laysku waafaqsan yahy inta laysku khilaafsan yahayba waxa ay ka mid noqonaysaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ayuu yihi markaa amaradii buu kuu tilmaamaya aynu shalay ka soo hadlayni ama faa'iidooyinka fannigan loo barto ayay markaa ka mid tahay tanina oo markii aynu soo kala farqinayno cilmu usuul اfiq iyo cilmu qawaacid اlfiq waxyaabaha u kala farqi ahaa waxaa ka mid ahaa qawaaciddan usuul qawaacid اlfiqiya la idhaahdo waxa ay u tahay furuucda fiqiga weel lagu shubo oo intaasoo mas'alo intoo lasoo ururiyo ayaa dabeetana weelkaa qura la ysugu geynaya markaa goodhow sidaad arki doonto qaaciidadan waxaa soo hoosgelaya ku odhan doonaa soddon qaaciido oo kale oo qaaciido wal oo farcihina intaasoo qaaciido hoosta ka sii tahay oo masaa'il iyaduna ay sii tahy markaa waa weelkii lagu shubayay dabeetna markaad weelkaa ogaato iyo inta qaacidee ku jirta iyo inta mas'alee ku jirta si dhib yar baa laga yaabaa qofkii inuu fiqigii hoos taxadkiisa u yimaado oo muraayad keliya uu ka eegi karo waxau ihi wahaadihi tan aynu maanta haynaa arjuuzatun waa kitaab yaroo baxrurajaza muxadaratun mid la qurxiye weeye wajiizatun mid laba soo gaabiye weeye munaqaxatun mid la hufay weeye muxararatun oo lasii hufay marka arjuuza waa baxrurajaz waa markaa qasiido yaroo baxrurajaska markaa u gumtan weeye oo dee qoladan shicirka ayaa laba fanni buu shicirku yahay mid waxaa la idhaahdaa fanulcaruud baa la idhaha midna fanu lqawaafi oo labayo tobanka faniya carabiga marka ay tirinayaan ayay saddexda balaaqaday kala tiriyaan almacaani waalbayaan waalbadiici caruudka iyo qaafiyadana way kala tiriyaano markaa labadaa fani bay shan ka soo saaraan labayo tobanka faniya carabiga markay tirinayaan idan markaa waxaa ka hadla buxuurta lix iyo tobanka ah waxaa ka hadla qaybta la idhaahdo caruudka qaafiyaduna waxay ka hadashaa darbiga iyo caruudada oo xaggaa dambe beydka gadaashiisaasay ka hadlaysa iyo cudurrada ku dhacay iyo markaa kan oo kale waxaa la yidhahdaa baxrurajis baa la yidhaha waa kaa shaarix hoosta kaaga tilmaamayo wawasnuhu mustafcilun mustafcilun mustafcilun wajiizatun munaqaxat wajiizatun mutqanatun muxarara kaa hore munaqaxa baabaynu nidhi waa mutqanatun wey waa mid la itqaaniyo muxarar ah waa lasii sugay markaa mustafcilunkaasaa la celcelinaya khaliil ibnu axmed waxa uu isagu leeyahay laysa bishicr oo meelaha marka had iyo jeer qolyaha qaarkood baa isku daya inay nebiga ku tacniyaan ilaahay baa yihi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah shicirka manaana bari nebiga dee kumana haboona meelaha qaarna waa inaga aragna inuu nebigu dee xoogaa yaroo gabee tiriya allahuma laa khayra ilaa khayru laakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira mar waxa uu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib mar kale waxa uu lahaa halanti ilaa isbacun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti weelahaasay yidhahdeen waa gabayo isagaa tiriyey markaa dee raggan caruudkaa meelaha masaa'ilkaa cidda radinaysa ugu badan dee caruud maba aha bay yidhahdeen shicira waa kalaamun masjuuc maba aha gabaye waa hadal masjuuca ba idhaah oo innagaba waxaa la kala idhaha gabay iyo afarey ninkaa hebel afarey yar buu tuuraabay ka odhanaya maxnaa gabay badan ma sii yaqaanay sidaa awgeed baa khaliilna wuxuu ahaa sheekhiisiiba wehi wey waxaanu ahaa markaa ninkii fanigan dejiyey buu ahaa isagoo awsaantaa taqdiicinaya oo markaa qiyaasaya isku sarjaraya ayuu maalin gidaarkaasoo bahashaasoo kale madaxa ku dhuftay bay idhaha taa saariyadda ah saariya min siwaar ilmasjid markaa culimadii la joogtay waxay idhahaan saariyadii adigaa khaldanaayo sheekha inaad ka baydhaabahayd bay idhaha waad fikirayse uu fikiraya sheekhu eh inaad ka baydhaabahayd bay idhaha riwaayooyinka qaarkoodna waxay tilmaamaan si ay saxiix u yihiin ma hubno in isaga oo markaa fikiraya ama fanigaas caruurkaa isku hagaajinaya oo dejinaya berkaduu masjid lahaa inuu sheekhu ku dhacayna way sheegaan markaa intaasi waa mawduuc kale oo keenan ka baxsan muxabara waa mid la qurxiye weeye oo dee markaa aad eegto habka ay u soconayso way waafaqsan tahay baxrurajasku habku ahaan jiray oo baxrurajasku lix iyo tobanka baxar buu ka mid yahay haddii laga jaro oo qowlkaa khaliil la raacay isagu shan iyo tobanbaa buxuurtii kale soo hadhaya markaa isaga had iyo jeerna waxa uu kaga duwan yahay buxuurta kale waxaa laysla egtaa isaga darbiga iyo caruudada oo beydka qaybtiisa hore halka u dambaysa iyo beydka oo dhan halka u dambaysa waa inay isku kelimo ahaataa iminka wa haadihi arjuuzatun muxabara wajiizatun mutqanatun muxarara labadaba haabay ku wada horsadeen kaa horeynu soo marayno wainamaa tudbatu bilqawaacidi faxifduhaa min acdami alfawaa'idi daal ayay ku horsanaysaa inkastoo ya-dana ay tirinayaan qolada caruudka oo iminka markay iyagu qorayaan fawaa'idii yaabay ku darayaan xaraf khuruuj la yidhaahdo waxaan uga jeedaa waxaa laga yaabaa kitaabku inuu isku dhex jarjaro marmarka qaarkood sida xaggan dambe inoogu iman doontaa abyaadda oo abyaaddii oo yaacaysa ayuu dhex gelinayaa sharaxa oo uu sharaxa dhex gelin doonaa markaa inuu beyd yahay iyo in kale waxaad qiyaas karaysaa markaad ku dhawaaqdo ee darbigaa iyo caruurdada aad su eegtaa baad garan karaysaa inuu yahay ereyo uu xarfahooda waaweyneeyey iyo inuu yahay gabaygii kuliyatan muqariban lilfaa'ida سميتها الفرائد البهية لجمعها القواعد الفقهية لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر مصنف الحبر السيوط لجل جزاه خير ربنا عز وجل إشارة من شيخنا الشهابي عالي الجناب مر... عالي الجناب مرشد طلابه عن السفي أحمد بن الناشري حول المعالي والجمال الباهري جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر وقد رأى كراسة كتبتها من ملحة الوهاب واستصحبتها ولم أكن فرغت من نظامها فحثني جدا على إتمامها وقال لي قواعد الفقه انظمي ينفع بها الطلاب مولى نعمي فلم يساعدني القضاء والقدر بسعي في الم... بسعي في ماموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق ثم أفقت فامتثلت أمرهم وغصت للدر النثير بحره وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها وأن يكون, وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل وأن يدوم نفعها, وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب waxau ka soo hadlayay muqadimadii markaa waxa uu soo xusay in baxrurajaskan yar uu nidaamiyey qawaacid ulfiq si uu ugu ururiyo markaa waxau ihi nadamtu fiihaa waan taxay buu ihi arjuusadan yar qasiidadan yar waxaan ku taxay maa lahu fiqiga wixii u sugnaaday oo min qaacidatina qawaaciddii fiqiga uu lahaa ayaan maaragtay ku taxay buu ihi arjuusadan kulliyatan iyada oo qaacidadaasi a mid dhammaystiran oo jusiyaadkeeda wada koobaysa muqariban lilfaa'ida xaalaanay mid u soo dhoweynaya qofka faa'iidada sidaasuu yidhi oo qasidadan yar waxa aan taxay oon ku taxay dhexdeeda ee isticaarun baa kolley ku jirtee ila masaa'ilku waa shay maxsuus ahoon la taabo karin waxaa la nadmiyaa bahashaa kuusha la idhaahda ee maxsuuska ah markaa min baabir isticaara un weeye masaa'ilkiibuu saasoo kale ka dhigay qawaaciddiiba markaa kulliga ahayd u badnayd markaa mid laysku waafaqsan yahay ee fiqigu uu lahaa baan dabeed halkan ku uroriyey buuli taana wuxuunan uga jeedaa un inaan faa'iidada soo dhoweeyo oo kitaabka mudawalka ah elashbaah wanadaa'irna aan ka soo ururiya markaa waaya samaytuhaa waxaan ku magacaabay alfaraa'id albahiya jawhartii iftiimaysay lakhas la lijamcihaa ururinteeda alqawaacid alfiqiya qawaacid fiqiga oo ay ururisay awgeed ayaan taa ugu magacaabay buuli oo markaa waxa uu leeyahay waxaan sidaa u yeelay ama fawaa'idda sababta ay urursatay waxa weeye horta waxaan ku magacaabay faraa'id alfaraa'id albahiya fariida dee waa aljawhar alcadiima jawharta markaa qayb midhaheeda ayaa la idhaha fariida waa munfarida can alukhraa qawaaciddii fiqiga ahaydna markaa waa koobsaday markaa waa in aada iyo aada nayiro u ah oo mudii'o ah bahiya oo iftiimaysa buuli waxaa kaloo yidhi lakhastuhaa waxa waan soo hufay bicawni rabbi alqaadiri ilaaha qaadirkaa aniga oo markaa awooddiisa kaashanaya min lujati alashbaahi waannadaa'ir alashbaah waannadaa'ir baddiisii yarayd baan ka soo qufa inta markaa ta'liifkuna waxyaabaha siyaabaha wax loo alifuu talkhiiskaasi ka mid yahay in shay markaa yar baahsan lasoo hufo ilaa toddoba nooc buu ta'liifku noodaa waxaa ka mid a markaa ee imaa shay-un lam yusbaq ilayhi fayaqtaricu inuu noqdo shay qofka aan looga horraynin oo markaa isagu uu hindisayo oo ay ku odhanayaan waxaa lahaa biikhtiraaci fulaan wa icdaadi fulaan hebellowuu ikhtiraacay hebellowuu soo diyaariyay waad arkaysa ama waxa fannigan ikhtiraacoo soo icdaadiye fulaan markaa waa mawduuc cusub oo qofku uu ugu horreeyo taasi waa mid waxaa kaloo ka mid a in qofku alifo shay-un naaqisun yutimu masalan kutubaha qaarkood oo dhammaystiran abwaabta qaarkood amaba dhexda ku go-ay oo isaguo dhammaystirayo waa mid waxaa kaloo suuragala shay-un muqlaqun yashraxu shay xidhan ama markaa aan macnihiisa aada loo fahmayn oo uu shaarixu bayaaminayo oo kutubaha qaarkood baa mu'alifiinta ay yar adkeeyaan habka ay u alifayaan sharaxna wuu u baahan yahay oo laga yaabaa inaan sharaxla-aanba la akhri karin waxaa afraad oo wax loo awilaa inuu kitaabkaas iyo shay-un tawiilun yakhtasiruhu duuna an yukhilla bishayin min macaaniih wuxuu doonayaa inuu soo gaabiyo kitaabkaa dheer isaga oo aan dhimaynin nase laakiin macaanidii meesha ku jirta macaanidii unbuu markaa soo ururinaya markaa kan unbaa ugu dhow dee waa kii dheeraayo uu soo gaabiyey xikmaddana wuxuu uga jeedaa inuu qofka mubtadigaa usoo ururiyo isagoon macaanidiina ka kala tegayn waxaa kaloo suuragala shay-un mutafariqun yajmacu kutubaha qaarkood baa kala tagsan ama abwaabtu aanay isku nidaamsanayn markaasuu tartiib u sameeya qofka alifaya aw shay-un mukhtalitun yuratibu amase waxa uu noqonayaa ta'liifkaasi waa ka toddobaada shay-un akhta'a fiihi musanifuhu fa yuslixu musanifkaa gafaf sameeyey markaasuu dabeetana isku dayayaa inuu tasxiix ku sameeyo dee tacliiqaadka kutubaha had iyo jeer waa sida ay u badan yihiin oo iminka dee tamaamul mina kitaabkan yar la ydhaa albani uu leeyahay oo kale fiqu sunnaha ayuu markaa tacliiqiyaa dabeed waxaad arkaysaa isagoo axaadiidta takhriijinaya sheekhu siduu ku sheegay si aan ahayn buu takhriijinayaa mas'alo laga yaabo in aanu iska hubinin buu markaa dabagal ku samaynaya markaasu sidii muxaqiqa ahayd sheegayaa markaa ilaa toddobadaa shay buu taaliifku noodaa sida alqustantini ninka la ydhaha usoo lakisay mid ka mid ahun buu noqonayaa markaa kan sheekhu uu sheegayna oo ah اختصار شيء طويل دون أن يخل بشيء من معانيه مركا لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر وحسبة لجة لجة هو مالي رأي لذا وبيأوي اتخذوها لجة وجعلوا لصالح الأعمال فيها صفنا بدي يربي مركا كريم مركا كتاب كاسو اسكباب بضبان سؤال لخصي مصنف المصنف الح... كالسيوط اللي يراده الأجل أوينا جزاه خيرا ربنا عز وجل إلى يقول خيرا سي يعني كالسيوط اللي يراده وين مصنف كيسا الأشباه, الأشباه والنظائر اللي يراده أيام بدي سيكا سؤال لخص وقالك هارون بي بدل كان قريس مع بيان حتى العرب لخصتها وحن كسوفين من لجة الأشباه والنظائر مصنف الحبر أها عالم كا كتاب كيس آه الأجر كتاب كيساس مقع على يرعضه أيان كسهوف واي إلهي خير يقول الشيخاس آه ربنا عز وجل تاريخ السيوطي ومركز ديرنتي كتاب كان يساقون باو أصلا آه حقا مطلق يشرح ومركز لأغا نبطير هدي أنو كتابنا وحي علماء قاركود كتريان أما يساقوا باو شيكتين in sanadii sagaalaad mujadidkeedii u ahaa ama qolyii mujadidiinta ahaa jiray magaciisa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu kamaal qur-aanka waxa uu xafiday isagoo sideed jir ka yar agoonna uu ahaa qofka agoonka ahba had iyo jeer dadaal badan isaga laftiisu waxa uu leeyahay kutubtaydu waxay gaadhaysaa ilaa saddex boqol oo kitaab siwaaqa maa kasaltu wa rajactu canhu marka laga reebo waxyaabaha aan iska rafiday ee aanan sii wadwadin shaam buu u safreeyey xijaas iyo yeman iyo hindi iyo maqrib maqribna waa xaggan waddamadan galbeedka mauritaniya iyo aljeria iyo dhulkaa maa-u samsam baan ka cabay buu lahaa sheekhaasi dabeedna waxa aan weydiistay ilaahay inuu gaadhsiiyo fiqiga martabada uu gaadhay siraajuddiin albulqiin oo isaga laftiisa sanadii sideedaad mujadidiinta waktiga ay ku tilmaamaan xagga xadiidkana inuu ilaahay gaadhsiiyo darajada xaafid ibnu xajar waxaana ku tabaxuray buu leeyahay nicmada ilaahay lama qariye ilaa lix fanni tafsiirka iyo xadiidka fiqiga naxwaha macaaniga iyo badiica usuul fiqiguna waa kusii xigaa buu leeyahay iyo cilmu ljadal watasriif waxaa kaloo kusii xiga matal xagga macluumaadka aan u leeyahay marka la eego alinshaa watarasul walfaraa'id qirooyinka ayaa iyaguna kasii hooseeya buu lahaa cilmu lqira'aat oo inkastoo uu yahayba qolyaha dee arkaanta markaa fanniga ah haddana isagu waxa uu leeyahay waan kaa laftiisa waan aada uguma fiicni buu leeyahay cilmu lxisaab waa acsaru shayin calaya bu igu adag bu kaas cilmu xisaabkaas oo sheekh uu iska qiranayaa meelaha ku adkaa wa kaanii axmilu jabalan cinda mutaalacati buur inaan qaada ayaa la moodayay marka aan eegayo fannigaasuun baaba nag igu noqday bu waxaa ii kaamil noqday buu yihi cindii aalaatulijtihaad waxyaabihii ay culimmadu sheegeen in la deda ee mujtahidku yeelan karo shuruudahaasoo dhan waan leeyahay intaa waxay u kalifay buu ihi muxadian binicma lalfakr inaa nicmada ilaahay uxusoomaa binicmati rabbika taxadi ee faariga maaha waktigii hore mandiqa fanniga la yidhaahdo ayaan isku dayay oo markaa aan bal inaan barto xoogaana waan ka waday muddo kadib baa qalbigaygu nacay ibnu salaaxna waxaan maqlay isaga oo leh markaa waa xaraam oo dee waa ka sullabulmunawraqa kitaabkaa mandiqaa sheekha akhtari laydhaha marka uu kaga hadlayo ee xukumka barashadiisa uu ka hadlayaabaa waxa uu leeyahy wabnu salaaxin wannawowi xarama wa qaala qowmun yembagii an yuclama ibnu salaax iyo nawowi xaraam bay ka dhigeen marka culimo waktigaa ay isku casri ahaayeen baa jiray oo kolley tanaafusna ay ku wada jireen tanaafuskoodaasina mu ahay mid nacaybsiiyo saase leh waxa uu ahaa mid cilmi iyo miid badan inay ka soo baxday oo nin waliba siduu isu lahaa maaakhiddaada ilaali ama in wax lagu qabsadaa waxa aad alifayso ama aada sheegayso wax lagu qabsadaa ayuu ka soo bixi siduu isu lahaabaa dadaal badan oo dadku u aayay uu ka soo baxay waxaa ka mid ahaa xaafid usakhaawi ibnulkarkar ibnulculayf qolyahaasaa ka mid ahaa kuwa ishayeen ay isradihi jireen sidaa awgeed baa waxa uu isagana qolyaha dhinac kale kala soo jeeda alfakhru diimi oo kale iyo amiinuddiin alaqsiraani zaynudiin qaasim alxanafi kutubuu alifay markaa qolyaha ay iska horjeedaan qaarkood uu ku radeeyey oo uu ka mid ahaa alkaawi fi taariikhi sakhaawi oo uu markaa sheegayo ninkaa la idhaahdo shawkani oo ka dambeeyey markuu magaciisa sheegayo alkaawi fi dimaaqi sakhawi buu dhacdaa markaa isagu uu ya dhalaaliyey kitaabaas ninkaa kale isaga karkii laftiisana waxa oo isku radiyeen ama uu qoray kitaab uu ku magacaabay suyuudi aljawaab zakiyu fi qumaamati bn lkarkari asarim lhindi fi cunuq ibn karkari sidaa awgeed baa kitaabkiisa alfiya suyuudigaa marka uu ka hadlaya waxa uu lahaa wardud kalaama ahl ahli اlcasr bacdihimu fii bacdi waxaa isu maqlay ragga isku casrigaa haddii ay isradiyaan ama jarxi iyo tacdiilkooda jarxigoodaba leeya in la hubiyo weeyaan buu leeyahy qaarkood waxaa bay gaadhsiiyeen musanafaadda waalifay sheekhaa isaga ahi inkastoo qolyahan mucaasiriinta qaarkood ay ku tilmaamaan in kullu maa haba wadaba ay tasaaniif badan iyo ama waxyaaba waalifa ay ku jiraan tubaa waalifa ilaa lix boqol bay qaarkood gaadhsiiyeen xagga mukhtasaraadka marka la eego midhmidhun baynu ka xusay ama labalaba waxaa ka mid a waxyaabaha uu soo gaabiyey kitaabkan khazaali ee la yidhaha axyaa culuumiddiin iyo kitaabka ibnu taymiya uu lahaa ee la odhan jiray alraddu calaa mantiqi yonaan kutubaha uu sharxay waxaa ka mid a talkhiisu lmiftaax kitaabkan la yidhaahdo ee markaa laga soo gaabiyey miftaaxulculuumkiisa kaaki ee khatiibka uu leeyahy muqnulabiibkii ibnu hishaam ayuu isagana sharxay oo mujaladaad fara badan noqonaya ibnu hishaam waa ninka naaxigaa weeyaan qadrunadaha leh kitaab weyn oo macaanida xuruufta uu kaga hadlo sharxu rawda kitaabkan tobanka mujalladeenna uu leeyahay ayuu isagana sharxo fiqi ah kuwa uu sharxay shaatibiyada ayaa ka mid ah oo sheekhaa shaatib uu leeyahay andalusiga ahaa alfiyat alciraaqi laftiisana uu sharxay culuum lqur'aan waxyaabaha uu ka lifay waxaa ka mid ah alitqaan fii culuum lqur'aan kitaabkan labada mujallada altaxbiir fii culuumi tafsiir iyo lubaab nuquul tafsiirka laftiisa jalaaleynka oo maxliga ay wada alifeen iyo tafsiir lfaatixa oo mujalad uu ka qoray adura almanfuur fi tafsiiri bilmaahuur iyo mid aanay markaa inta badan xusin oo isaguse laakiin kutubihiisa ah aan ku arkay matal itqaankaoo kale inuu ku sheegay oo kitaabka alitqaan fii culuum lqur'aan la yidhaha labada mujalladii wuxuu muqadamo u ahaa buuri tafsiir weyn oo aan leeyahay oo wax walba kaga hadlay oo markaa magaciisana la yidhaahdo majmacu lbaxrayn wa maطlacu lbadrayn oo wax walba ku sheegay culuum xadiidka tadriibka tadriiburaawiga iyo kitaabkan alfiyaha ah alfiyat suyuuti iyo mid isagana uu ku magacaabay alrawd almukalil walward lmucallil fi lmusطalax axaadiidta kutubaha uu ka alifay waxaa ka mid a alazhaaru almutanaahira fi laxaadiid almutawaatira oo ku ururiyay axaadiidta mutawaatirka ah iyo adurar muntasira fi laxaadiid almushtahira iyo jaamicu sagiir cilmu lusuul iyo qawaacidkan aynu hayno marka la ego alashbaah wanadaa'ir baa ka mida miftaaxu ljanna fi lictisaam bisunna taqriir lisnaad fi tafsiir اlijtihaad xagga fiqiga kitaabi uu ku magacaabay alyanbuuc fi ma zaada cala arawda iyo mid kaloo tuxfa tusaale ku yihi iclaam alariib bixuduudi bidcati maxariib kutubu luqa marka la eego kitaab isagana waxa uu leeyahay alashbaah wanadaa'ir la yidhaahdo xagga luqada iyo naxwada iyo sarfiga waxa uu ku ururiyey iyo mid mudawalaadka naxwaha wayaalaha ugu badan ka mida inta la hayo oo la yidhaha hamcu lhawaamic calaa jamci ljawaamic labadaba isagaa leh oo jamcu jawaamican waxa nuxaadu ay yidhaahdeen muranahoo dhan ayaa loogu tegaya kitaabu sibaweye waxaas meel sukay noqonaya markaasuu sii sharxay dabeed midu hamcu hawaamic ku magacaabay buu ku sharxay iyo aliqtiraax fi usuuli naxw albahiya almudia oo isaguna alfiyat bnu malik sharxa markaa kolley inahaasi waxay noqonayaan sheekhaa iyo ijtihaadaadkiisii jazaahu khayra rabbuna caza wajal ishaaratan buu ihi marka iyada oo uu i ishaaray ama biishaaratin ishaare awgeed baan ku alifay kitaabkan oo min shaykhinaa sheekha iyaga xaggiisa ka ahaatay ashihaab sheekhii shihaab la odhan jiray caali ljinaab markaas fadligiisuna uu badnaa dhinaciisu markaa uu sarreeyey murshidu tulaab dadka waxbaranayana hanuunin jiray acni sufiy ninkaa saafiga ayaan ujeedeen aniistiisa magacaa la yidhaha axmed ibnu naashir xaawil macaali ee darajooyinka sare koobay iyo waljabaal quruxda albaahir ay iftiimaya ninkaasuu ammaanay oo ii sheekh haabu waa axmed ibnu naashir oo kale tarjamadiisa aanan haynin oo isaga uu leeyahay sheekh buu ahaa ayaa ii shaaray bu marka waxa uu igu yidhi buu yidhi macnaha dadaal samee kutubahan inaan alifana isaga ayaa aada iyo aad markaa gaar ahaan fandhigan qawaacidka isaga ayaa igu sii dardaaray iguna sii adkeeyey markaa caali jinaab jinaabku waa dhinaca un murtaficu jinaab فلان مرتفع جانبه بالله أو جنابه مرتفع وعال محله إلى بالنسبة إلى أقرانه وننسى الرأي مذكره نفسه ما له طالعته الصفي ولقب آخر أو شخص يقول هاي مقعيس لكن وأحمد بن ناشر معالي الجمال الباهر إيه إنها نورا نسقه مركا كنت الماما شخص ولسي وضائي حوار كي تحمري إيه أيو كوير لعراوي إلى دور كم بيت شيخا إيه إسقه wadahadalladii dhex marayay iyo dardaaranadii wanaagsanaa sheekaasi uu siiyun baabu sii wadaa ee macno kaloo badan kumuu sii sheegay jazaahu rabbii buu ihi ilaahaygu ha ha ku abaaliya afdala aljazaa abaalmarinta u wanaagsan canii aniga xaggayga ha ka abaaliya maadaam horseeda igu ahaa khayrka man dalla calaa khayrin ka faacilih buu kaga dhigay wazaadahu min alcataa cadiyada ilaahay uu siinayana ha u kordhiyo sheekhaa isagaa sheekaygaa fa inahu sheekaygaasi أحمد بن ناشر أمرني وحوي فري فيما غدره فيما غدر فيما مضى من الزمان وقت جتجي مركل وحو شاخصي فري أنا يعني هذا الكيس لا تحجرني بنظم هذه القواعد قواعد أنا هلكن كوها أنا ننتحه وشعر كتري أيو أمري قواعد دي الغرري برير تلعيد معاها في يعني إذا بري على الصميد marka maadaam dee isagu sabab uu igu ahaa ta'liiftan aadna igu dhiirigeliyey ihtimaamna sidaa aan ku siiyey aniguna waa u ducaynayaa buu leeyahay isagana ilaahay fadli iyo ajir ha ka siiyo asuu leesha algurar waa iska arkaysaa ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahar alwuduu quran oo ah waa faraska wejiga cad balay markaa bilicda sanan wey waqad ra'aa shaykhayga axmed la yidhaahdaa waxau arkay karaasatan katabtuhaa risaalad yaroo aan qoray min minxati alwahaab oo markaa ilaaha wahaabkaa cadiyadiisa ka mid ah wastasxabtuhaa aanan isla saaxiibiyon iska sid sheekhu wuxuu ugu arkay qoraal yaroo aan sameeyey xaashi yar ama risaalad yaroo aan qoray oo kitaab weynba ah markaa dabeedna dabeetana sidaa xagga dambe uu ku xusi doono markaasu idhirigeliyey oo minxatu tulaab baa la yidhaahdaa waa taxriiru tanqiixi lubaab lilqaadi alcalaama zakariya alansaari kitaab weynna markaa waaba ahaayoo dee lagu tilmaamay afar kun oo beyd inuu yahay oo gabayan kastuu risaalad yar iyo ku sheegay isagu karaasad karaasadana wax yaroo awraaq tabaneeyo abaa lagu tilmaamaa marka ilaahay cadiyadiisa iyadoo ahay xaashidahaa yaryar aan qoray ee kitaabkaa kale aan kusii taxriirinaya zakariya alansaari uu leeyahay anigoo iska situu arkay sheekaas walama kun manaan ahayn faraqtu mid ka baxay min nidaamihaa kitaabkaa kale ama risaaladaa kale aan qorayay taxeeda kamaan bixin ee waan waday markaa faxadanii jiddan aad buu igu dhiirigeliyay sheekaasi calaa itmaamihaa inaan dhammaystiro wuxuu ihi kitaabkaa inaad haysaa u wanaagsan yahay aada u dhammaystir dabeetana inaan waxalifi karo ragga wanaagsan inay taskiyeyn kara ayaan dareemay markaasaan sii dhiiraday bu faxadanii jiddan aad buu calaa itmaamihaa igu dhiirigeliyey وقد من الله تعالى بإتمامها فجاءت في نحو أربعة آلاف بيت تقريبا إنها سكر راسه يقال واية وقال لي وحا يقول الشيخ قال إلى هذا أحمد الشيخ المذكور وحا يقول لي قواعد, قواعد الفقه انظم تح قواعد الفقه ينفع بها وحا يقول أنفع دون مولى نعم إله نعموين كيسكله أبو الله dadka wax bartaa ilaahay uu ku anfici doonaaye bal qawaaciddaa fiqigana qaar ka alif buu igu yidhi oo undum waa ficil mutaakhira mafcuulkiisiina waa qawaacidda oo mutaqadima yanfacna jawaabkiisaa la jasmiya sidaa uu kuu icraabaya mashaarixu mawlaa ayaa faacilu yanfaca tulaabana mafcuul muqadama markaa wuxuu igu dhi sheekh allo waad taqaanaa ta'liifka wanaad wanaagsantaha baqinay qawaacidda fiqiguna muhiim bay tahaye bal iyadana kitaabka alif buu yihi oo nadmi samee weliba mid nadmi ah undum قواعد الفقه طلابته إلهي أكو أنفعه استاسو يقولي بولي طبعا وقت قاه هنا ويلدر الدارمي بولي فلم يساعدني القضاء والقدر القضاء والقدر يقوم يساعدني بالسعي إن أنت ذاله في مأموري waxaa uu faray qawaacidda siqiga inaan gabay ku tiriyaa cala alahari markiiba macnaa anigoo dabagelinaya waktigaa uu ifaray isla markiiba kumaan tallaabsanin buu cala alfawr weeye cala alahar si deg dega uumaan tallaabsanin sababtoo ah qadarka iyo qadaha ayaan ii saamxin inaan u dhaqaaqo oo ilaahay baan qadarin si deg dega inaan ugu dhaqaaqo hawshaa uu sheekhu ii sheegay waay hinaha kale alqada walqadar iyo tacliiqaad u gaaraya aqwaal qaarkood ay ka yidhaahdeen alqada walqadar buu ku yar ayuu kaga hadlaya laakiin beytka sharax kale ma leh markaa ilaahay baan qadarin inaan si deg deg ah cala alahar ay cala alfawr si deg dega inaan amarkiisaa u fuliyo shaaf ayaan ilaahay qadarin buu may dhicin waktigaa hore inkastoo tawsiyadaas qalbigayga ay ku guntanayd wax aan dareensanahayna ay ahayd oonan fudaydsanayn ayuu yihi markaa sheekha amarkiisu dee inuu ku weynaa ayuu halkaa muujinayaa sida boqorka looga amar qaato oo kale inuu isku dayayo bal sheekha inuu uga amar qaato macalasaf markaa uu leeyahay habsankaasi muu fiicnayn waxaa kadeeday buu yihi ama keenay inaan dib dhaco likahrati alashqaal waxyaabaha ay mashquulinaya ayaa badnaa iyo walcawaa'iq waxyaabaha ay leexinaya ee muraadkaa iga duwaya cawaa'iqdoo binafsi walciyaali walcalaa'iq ku sugan intaa ilaa cawaaqidu meelahaasun bay u badan tahay ninkii ama naftiibuu la rafanayaa oo markaa raaxadeedii iyo iskameeraysigeedii iyo nasashadii iyo cajsigeedii waxyaabaha ama ciyaalkiibuu beriiska u raadinayaa uu ordayaa noloshii maalinka ama calaa'iq kalaa jirta daahir iyo baatin ba ha lahaata waa kaa shaarixu kuu tilmaamaya cawaa'iqdaasi markaa waxay noqon kartaa mid muuqata sida macaashka iyo maxabatulahli walwalad iyo maalka iyo jaaha wadanka kuwo baatina baa jiri kara iyadoo qofku xaalada uu ku sugan yahay uu ku raali yahay ama markaa cajsi ay xaaladiisaasi ku keenayso calaa'iq iyo cilaa'iq baa kala jira alcilaaqa a calaaqadu dee waa waxyaabaha qofka ku xidhan cilaaqaduna waa bahashaa seefta buu ku leeyahay kalkeeda iyo wax la idhaaba sidaheeda wax la idhaaba marka ashqaasha iska badnayd iyo cawaa'iqda waxyaabaha iga hor jooga hawshan inaan fuliyo tixidda ama alifidda kitaabkan ashqaashaasoo na fiiyo ciyaali iyo calaa'iq bale muraadyo kale igu xidhnaa waaya uma afaqtu dabeetana waabaan soo baraarugay sidii nin meel muquurta oo kale ilaa waxaas waax la dhex muquuranaye famtathaltu amraw dabeed sheekha amarkiisii baan fuliyey waqustu waxaan daf idhi buu idhi liduri annafiir annafiiri baxru jawhartaa iyada ah ee baddiisa la daadiyey ayaan daf idhi oon dhex muquurtay mar dambe ayaan arrinkaa aan dhex dabaashay ayaan ka soo baraarugay buuri kolkaa jawhartii fannigani uu lahaa baan dhex galay baddiisii baan dhex galay markaasaan ka soo guray dabeedna inahan aan taxay waa isticaarooyinuu weeye marka taa hore uma afiqtu iyo tan dambe waa laba isticaaro oo qof seexday oo kale ayuu markaa hore iska dhigay xagga masel kafladda iyo arrimahan u dhex galay dabeetana soo baraarugay oo kale soo dhaqaaqii hawshan uu soo dhaqaaqay marka la ego masaa'ilkan qawaacidulfiqi ama fiqigu masaa'ilkiisa iyo qawaaciddiisa ayuu bad ku shabahay farabadnaanta ay leeyihiin dabeetana baddaasina ay baahsan tahay qofkuna markuu doonayo inuu ama kalluun ka soo guro ama jawhar kale ay tahay inuu gudihiisa galo si uu uga soo daldalo waqustu liduri annafiir ay ilmanfuur jawhartaa la daadiyey baan baddiisa galay oo kollay kalaamku ragga waaweyni markay sheekaysanayaan isticaarada iyo tashbiiha iyo kinaayada iyo waxyaabaha wa iska yar xiiseeya ama qolada sugaantuba kalaamkaasi inuu dee mu mucma ahoo dam ahoo indhala inuu noqdana ma aha laakiin waa inuu noqdaa mid rag waaweyne ay ku sheekaystaan oo kalaamka ciyaalka iyo dhaabsan martida wa in akun haddii aan ahay buu ihi lastu mid aan ahayn ahlan lidaak kaa haddii aanan ahel u ahayn buuri oo aan noqdo nin aan ahel u ahayn fa madlabii minhu waxa aan ka doonayaa buu sheekaasun adducaaw inuu markaa ii duceeyo fadlan dheeraad iyadoo waajib aanay ku ahayn waaya oo marka sheekhii aan ajiibaa wixii uu yidhi yeelaan yeelo u ii ducaynaya oo waxau noqon doonaa markaa mid yidhaahayna wanaagsan baa tahay amarkiina waad fulisay taasuma noqon doonaa ujeeddada aan ka leeyahay waxa weeye haddii aan dee ku yaro dhex dhaco xataa maadaama hawshii muhiimka ahayd aan u dhaqaaqay tafadul iyadoonay sheekha waajib ku ahayn inuu ii duceeyo ma rabaa buui wa in akun haddii aan ahaado lastu ahlan lidaak kaa midaan ehel u ahayn fa madlabii minhu waxaan ka doonayaa sheekha adducaau fadlan inuu ii duceeyo dheeraad un uu igu duceeyo litafadul wa qowluhu fadlan ay laa yajibu calayh dee kuma waajibayso waaya waa iska jilecsanta وأسأل الله تعالى فيها وحا ويدي سنيا منظومة يدا إعانة إنه إلهي كلمية بحقه شاق حقه سينه يقول كلمية يوفيها حاله إلهي مثل ما يستريا إلهينا وحا ويدي سنيا منظومة بحريرة إنه إيه كلمية شاق خاطرتي oo markaas barakadiisa u kaalmeeyo ilaahayna ii dhammaystiro waaya ilaahay inuu kaamil yeelo ayaan weydiistay waqad istajaaba allahu ducaahu fawafat kamaa tara markaasay dabeed ii dhammaatay wa an yakuuna nadmuhaa tixiddeedan aan alifayaana inuu noqdo min alcamal isagoo shaqooyinka la qabto ka mida liwajhi inuu isaga dartii u noqdo wakhaalisan min alcilam muraadiyo kale iyo waxyaabaha cillooyinkaa khariba camalka inuu noqdo mid ka madhanna ilaahay baan weydiistay oo waa camal uu qofkii samaynayo weliba waxa uu soo gelayaa camal markaa qofka magaciisa waarinaya intuu dee kitaabkaas jiro ammaana u soo jiidaya iyo ajri badan waxa uu yahay camal raadadkii qur-aanku uu soo sheegay soo gelaya wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum aahaartaasay soo gelayaan culumta la reedaya cilmu saalixu yuntafacu bih inuu noqdo markaa cilmu yuntafacu bih ayuu markaas ilaahay weydiisanaya isagoo camalka ka mida inuu khaalis u noqdo ilaahay oo cilooyinka had iyo jeer dadka lugooyana inuu ka madhnaado ee halagu ammaano iyo dad kale kula tanaafus iyo lacag ku hel ama adduunya iyo aqraabdaa yara cilalkaa yarara sokeen fiicnayn min alriyaai waalcajabi waasumca inaasna ilaahay ka magangalay oo camal weyn bay luminayaan wa an yaduuma nafcahaa inuu ilaahay dheefteeda u daa'imiyo lii aniga iyo weliman xasalahaa canii qofka xaggayga ka kooba fii kulli zamani wakti kastaba anigana ilaahay ajrigeeday siiyo ila waa camal saalixeh qofka markaa xaggayga ka xasliye ka kooba wakti kastaba ha jooge isigana inuu ilaahay ku anfaco dee uu noqdo mid barashadeeda cilmi ka hela taana ilaahay waan waan weydiistay nafcigeeda ilaahay inuu ii daa'imo aniga iyo qofkii baranayaba fii kulli zaman min alasminati almustaqbilati ilaa yawmi alqiyaama fainahu ilaahay yujiibu wuu yeelaa oo waa ka aqbalaa man dacaahu qofka isaga barya ilaahay qofka barya wuu aqbalaa walaa yakhiibu axadu rajaahu ee qof rajeeyeyna ma hoogo udcuunii astajib lakum ayaa ilaahay uhi oo amar uu ku bixiyo weeye ducada iyo baryada arrintu kol haddii ay caynkaa too isaguo amray qofkan in uu hoojiyaa ma dhacayso hadii aan dee qofka fasaad xaggiisa ka imanoo isagoo aanu xaaraan cuniyo dee adabtii ducada aanu meel kaga dhicin oo aanu waxyaaba isweydaaranin ama aanu baatil ilaahay baryin waqad jacaltuhaa waxa aan ka yeelay kitaabkan isaga calaa abwaab manduumadan alba waxaan u qaybiyey abwaab warabbi ilaahaygu almulhimu lisawaab sawaabka ilaahaygu kaku ilhaamiye wey addoonka haa abwaab baan u qaybiyo dee kitaab iyo baab iyo fasal iyo tambiih iyo khaatime iyo waxyaabaha mustalaxaadka fuqahadu ay leeyihin baan ujeedaa musanifiinta oo dee wixii markaa kale laba jinsiya ee laba mawduuco aada u kala fog ka hadlaya kitaab ay dhex dhigaan haddii ay isku jinsi yihiinse laakiin masaa'ilku ay kala nooc yihiin waxay dhex dhigaan markaana baab misaalkan oo kale haddii markaa ay isku jinsi iyo isku noocba yihiin bacd masaa'ilka laakiin ay kala duwan yihiin ama suwarta qaarkood iskhilaafsan tahayna fasal bay keenaan haddii waxoo dham isku mid yihiinse laakiin ay tahay qofku ka nuqda oo kale inuu hadalkaa hore isha ka jeediyo oo shay dambe u eego khaatime iyo tambihi iyo kuegaasiga waaya waxa uu yidhi markaa albaab alawal fi alqawaacid alkhamsi albahiya shanta qaaciide ee waaweyna iftiimaya la isku waafaqsan yahay ayaynu halkan ka gelaynaa bu ma dhowo weli qawaaciddu alqaacidatu اlأulaa alumuuru bimaqaasidihaa laba xaashiyood kadib ayuu markaa ka bilaabaya intani waa jumle ahaan buu ku tilmaamaya jumlu ku tilmaamaya si duuduuba shantan qaacidana waa shantii la isku waafaqsanaa ee markaa madhabka shaaficiyada ay isugu soo celiyeen kadib markii moxamed ibnu maxamed abuaahir adabbaas uu ka soo maqlay sheekhii la odhan jiray abu saciid alharawi ee shaaficiyadii uu kula soo noqdu toddobadii qaaciduu ka soo maqlay u sheegay ayay dabeetana qawaaciddaa isugu celiyeen madhabkiiba waxa uhi markaa khamsu qawaacid madhabi qad qurirat qad qurirat lishaafici biha takunu bashiira dararun yuzaalu wacaadatun qad xukimat wakada almashaqatu tajlibu taysiira washaku laa tarfacu bihi mutayaqina wanniyata akhlis in qasadta umuura markaa in dee kama mid aha saxdan bay saad arkaysa dee kitaabka iyagoo ah waqad nadama bacduhum buu ku yihi markaas waa aqwaal dee kale uu kusoo naqilaya wixii shiciraha uu dhigaya kitaabka dhexdiisa ayuu iska isticmaala khad waaweyn inuu ku qoro markaa waad u fiirsan dee inuu markaa yahay istishhaad iyo inuu kitaab ka mid yahay qawaacidu madhabin ay qawaacidu lmadhab fi lmadhab shaafici buu uga jeedaa khamsun weeyaan qad qurirat lishaafici ayaa loo sugay takuunu bihaa basiira nin wax ku arkaad noqon qawaacid lmadhab madhab shaafici buu uga jeedaa khamsun weeyaan qad qurirat lishaafici ayaa loo sugay takuunu bihaa basiira nin wax ku arkaad noqon dararun yuzaalu weeye midi shantaa qaacido wacaadatun qad xukimad weeye ta labaad wakada almashaqatu tajlibu taysiira weeyaan ta afraadna wa shaku laa tarfacu bihi kuma kor yeelaysid mutayaqinan waay adigoo wax yaqiininaya waniyata akhlis in qasadta umuuran inahaas weeye haddaad arrin u qasadana niyada saafiye waay qisadii yarayd ee marka aynu halkii hore ku sheegaynay muqadimada fanigan dejintiisi iyo tadwiinkiisi ayuu dabeetana halkaa kaaga soo naqilaya oo uu kuu sheegay markaa ninka shantan qaacida isugu celiyey fanigana waxa uu ahaa alqaadi xusein oo markaa aada iyo aad nin baaric ugu ahaa ku xeel dheer madhabka sheekhu waa galay haddaba isaguy waxau ihi alfiqhu fiqigii mabniyun calaa qawaacida qawaacid buu ku binaysan yahay qawaacidna dee waataynu soo tilmaano xagga luqada asaaska shayga inay ahayd وإذ يرفع إبراهيم القواعيد من البيت وإسماعيل سيستاذي وهي قواعد تاسو خمس سنة هي الأمور بالمقاصد وهي طهر marka dee falka shicir ahaan la tirinaya alfiqhu mabniyun calaa qawaacidi khamsin hiya alumuuru bilmaqaasidi waa la hoos dhabayaa maaragtay inkastoo qawaacidda maalansarif ay ahayd aliyo idaafo midna aanay wadanin goorihii maaragtay la tasriifin jiray la hoos dhabi jiray haddana shicirka dartiibaa loo hoos dabay oo waxay iska leeyihiin waxyaabo markaa quyuud gaadha bay iska leeyihiin qolada shicirku oo daruuratu shicri baa markaa ka mida waxyaabaha loogu qadaray isbiga icraabka shan qaaciduu ku binaysanya ta u horeysaa waxa weeye alumuuru bilmaqaasid weeye ta u horeysaa waay fiqigana dee xagga luqada laba macnuu leeyahay lugawi wa sharci xagga luqada dee waa fahmi uun oo walaakinahum laa yafqahuun laa yafqahuuna baas badan wey waaya xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa macrifatu alaxkaami asharciya alatii طariiquha اlijtihaad axkaamta la baranayo fiqiguna waa toddoba sidaad usuulka ku aragtay alwaajibu waalmanduubu waalmubaaxu waalxaraamu waalmakruuhu wasaxiixu waalfaas markaa qaacidadii u horreysay waa tan waxaana u daliila qaacidada sallay adiladeedii uu soo qadimeye inama alacmaalu binniyaat inama sixatu alacmaali manuutatun binniyaat bay ka dhigan tahay siday taqdiirka muxadisiintu u sameeyaan iyo xadiidkii ahaa kale ahaa laa camala liman laa niyata lah kolay axaadiista qaarkood takriij way u baahan yihiin ama waa daciif bay noqonayaan masuu kala sheegin isagu niyat lmari khayru min camalihi oo kale aad bay wax uga sheegeen inaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaqii biha wajha allahi ilaa ujirta calayha xataa maa tajcaluhu fii fi mra'atik waa afka haweeneydaada wixii aada yeelayso aad beelinayso ama markay xanuunsato aada afka u gelinayso ama markay cinda almudaacada mid kastaba ha haatee way kufakiraanaas wadan sacad bu haatana waa saxeexde waxaa kaloo isaguna kamid a xadiidkii ahaa hubba qatiilin bayna safayni allahu aclamu biniyati niyada tixgelinteeda uu ka hadlayo marna in qofkii waxay ugu hagaagayaan marna ay wax kaga xumaanayaan yubcatu nnaasu calaa niyaatihimna waa jira man ataa firaashahu wahuwa yanwi an yaquuma yusallii fi leyli fagalabat caynu xataa yusbixa kutiba lahu maa nawaa waa carabiga de waa la wada fahmaya baan malaynaya inaha axaadiisa waa subaha mutasalaadkana de waa lagu soo arkay oo qofkii xisbi buu doonayay inuu markaa adigu intii cibaadadii habeenkii sameynayay salaatuleylkii inuu guto ayuu ku seexday dabeedna way hurdadii baa la tagtay waxa uu noqon doonaa mid maajuula xadiiskii kalea isaguna lamid a ayumaa rajulin tazawaja imra'a yanwi anlaa yucطiahaa min sadaaqiha shay-a famaata yawma yamuut wahuwa zani way ku badantahay soomaalida imikaanu kugu meherinaa toban halaad kolle isaga ma mar baanu siinayna isaga sidaynaa mar baanu siinayna waxaa kaloo isaguna lamida ayumaa rajulin iftaraa min rajulin shay-an yanwi anlaa yucطiyahu shay-a min samanihi maata yawma yamuutu wahuwa khain oo waxa uu uga iibsanayaa inaanu kusoo celin xadiiskii oo niyadii u weeye waa niyadan baa marka horeba sii fasaad man iddaana dayman wahuwa yanwi an yu-aadiyah addaahu allahu canhu yowma alqiyaama waman iddaana daynan wahuwa yanwi anlaa yu-adiyahu famaata qaala allahu yowma alqiyaama damin damintu annii laaakhidun licabdii bixaqi fayaأkudu min xasanaati wayajcalu fii xasanaati اlآakar wain lam yakun lahu xasanaat akhada min sayi'aati اlآakari fajucilat calayh والدلائل على هذا كثيرة جدا لا تكاد تحصر وبالله التوفيق بكله وموضوعا مركا وحا وكاد ليا أدلنا يعني لا هاي مقاعدة قاعدة لا طول بعض الرسول يتوقع على كل علاقة واي